barkad ow shalayto labadii duhurnimo ayaa anaga oo ube iyo adaaftumo dhexdooda sii soconay ciidamo hubaysan oo puntlandhi naqabteen annaga iyo agabkayagii iyo gaadiidkayagiiba way la wareegeen waxaynana geeyeen degmada baran halkaasoo nalagu xidhay sadhig military oo ay ciidanka puntland ku leeyihiin magaalada baran imise qof baa ahaydeen ujeeddada ad socoteese maxay ahayd tiradayadu waxaanu ahayn sideed qof baanu ahayn marka ujeeddadaanu u socona waxay ahayd wacyigelinta doorashada diiwaangelinta codbixiyayaasha ayaanu wacyigelinteeda ku jiray inaanu jiidahaa soo maro baran ilaa dhahar aanu gaadhno iyo nawaaxigeedaas oo dhan arrintaa ayaanu u soconay ma laydin sheegay sababta laydin qabsaday markaa de waxaana afdubay maamulka na qabsaday maamulka puntland isagoo diidanaa dee siyaasadda iyo barnaamijkan doorashooyinka somaliland ay wado ee soo gelaya puntland iyagoo kasoo horjeeda ayay nagu qabsadeen sidaasay noo sheegeen sidee laydinla dhaqmay waxay noola dhaqmeen si aad iyo aada u qiimo badan bay noola dhaqmeen dhibaato noolama geysan runtii inamada nasoo naxeeyey iyo aad bay si karaamo le noola dhaqmeen ninkastay nagala wareegeen de agabkii la
cumar waxaad sheegtay in agabka qaarkii laydinkala hadhay agabka idinka maqani muxuu yahay maya agabku waa kii wacyigelinta waraaqihii wacyigelinta aanu sirinay ee aanu qaybinaynay gidarada ku dhejinaynay kuwaas weeyaan wax kale se aynoo geysteen gaadiidkayagii hantidayadii iyo annaguba aad baanu u nabad qabnaa waanuna wanaagsannahay sidee laydin soo daayey waxaana soo daayey taliyaha ciidanka puntland ee jiida baran cabdullaahi cumar cashuur ninka la yidhaahdo oo ayaana soo daayey si wanaagsanna noola dhaqmay isaga ayaana soo daayey isaga ayaana ciidan nagu soo dirayna keena jiidali iyo yubo dhexdooda markaa ma waxaad jirtay waan waan arrintan laga galay oo soo deyntiina ku saabsanayd wallaahi ninkaasi wuxuu yidhi dad badan way ila soo xidhiiday laakiin go-aanka waxaa ku qaatay wuu yidhi anigoo xeerinaya wuxuu su-aanshaha dadka iyo isu soo dhaweynta deegaanka iyo dadkana waan garanayaa marka sidaas darteed buu yidhi baan maanta ayaan idinku sii daynayaa isaga ayaana go-aankaa qaatay deegaanka aad ka timaadeen ee baran iyo nawaaxigeeda ee qorshihiinu ahaa inaad wacyigelinta ka fulisaan ma ka hirgelaysaa wacyigelintu iminka may annaga anagu dib uga soo noqonay dee barnaamij aanay labada dawladood ka wada soconna oo siyaasadan dee kama fuli karo sidaas ayaanu uga soo noqonay hadda iminka wacyigelintii diiwaangelinta ee aad wadeen ma sii wadaysaan mise waad joojinaysaan maya waa sii wadaynaa gobolka sanaagna waad ogta inuu ballaaran yahay ilaa ceebtaanu soconaynaa mayd ilaa waxaanu soconaynaa ceerigaabo iyo nawaaxigeeda oo dhan garadag baanu u gudbaynaa gutriyaan tegaynaa waxaanu tegaynaa garadag waxaanu tegaynaa darar weyne waxaanu tegaynaa huluul dejida gobolkao dhan waanu ku wareegaynaa gobolkao dhamina waa badan yahay hawshiyadana horaanu sii wadanaynaa